halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhex marka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu qoray timoteyos oo isagu ahaa wacdiye dhallinyaro ah oo qayb libaax ka qaatay fidinta iyo baafinta injiilka ciise masiix waxaana la soo gaaray haatan dhammaadka noloshii rasuul bawlos iyo khidmayntiisii kiniisadda wuxuu markii uu warqaddan oo ah tii ugu dambaysay ee uu qoray sugayey daldalaad waxaana aad iyo aad u fiday injiilka masiixa inkastoo rasuul bawlos uu ku faraxsanaa sida kiniisaddu ay u fidayso haddana wuxuu welwel ka muujinayaa bidcinnimo uu rumaysnaa inay soo geli doonto kiniisadda wuxuuna warqaddan oo ah dardaaran ku hoga tusaalaynayaa timoteyos sida loogu baahan yahay in diiradda la saaro waxbaridda rasuullada oo aasaaskeedu yahay injiilka masiixa
balanku sheegay ka baqan maayo buuraha korkooda haddan biljoogo barafkoy garaacana bimbeeni maayo badbaadsahayga baqiga eebow dunidan beeray balanku sheegay ka baqan maayo boqol sano haddan banjoogo beer iyo xool iyo filcana waayana bimbeeni maayo badbaadsahayga eebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo haddii lay bireeyo bad laygu tuuro burlayla dhacana bimbeeni maayo badbaadsahayga baqiga eebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo haddii aan baado beso aan waayana beenbeeni maayo badbaadsahayga baqiga eebow balanku sheegay ka baqan maayo bugta i haysay beerkay xanuunjin isagaa ibaanto iga bogsiiya bembeeni maayo badbaadsahayga baqiga eebow dunidan beeray balanku sheegay ka baqan maayo baqiga eebow dunidan beeray markii noogu dambaysay waxaannu idinkala hadlaynay inay jiraan dad aan xagga ruuxa ka korin oo welibana sheeganaya masiixinimada waxay qaarkood dhammeeyeen kulliyadaha ama jaamacadaha laga barto kitaabka quduuska ah hase yeeshee kuma koraan hadalka noloshoodu isma beddesho markaa saaxiibayaal haddii ay idinla tahay inaad la mid tihiin dadka caynkaas ah oo aan ku korin nimcada waxaad u baahan tihiin salaad badan iyo weliba in ilaah uu idin cafiyo haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal isla warqaddan labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadda siddeedaad ee baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan sida yaanees iyo yambarees isu hortaageen muuse saas oo kale kuwanuna runta isu hortaagaan waana niman maankoodu qarribmay oo xagga iimaanka laga nacay haddaba yaanees iyo yambarees waxay ahaayeen magacyada saaxiriintii fircoonkii reer masar markii nebi muuse uu bilaabay inuu mucjisooyin sameeyo oo balaayooyinkuna ka bilowdeen dhulkii masar haddaba magacyada labadan saaxir lama ogaadeen haddii rasuul bawlos aannu ina siinin dabcan waxay keenaysaa in lamala maleeyo halkii rasuul bawlos magacyadan uu ka keenay hase yeeshee jawaabtu waa fududdahay oo waxaa la odhan karaa ruuxa quduuska ah ee ilaah ayaa u muujiyey haddaba ilama ahan in haddii magacyadooda la sheego saaxiriintii ay qisadii nebi muuse sii xoogaysanayso waxaase ay muujinaysaa in rasuul bawlos uu garanayay magacyadooda oo saaxiriintaasuna waxay ahaayeen shakhsiyaad jira oo la og yahay inay mucaaradeen muuse iyagoo isticmaalaya sixir iyo saangudub waxaad haddaba qisada ka akhrin kartaan cutubka toddobaad ee kitaabkii labaad ee nebi muuse oo loo yaqaanno baxniintii haddii aad qisadaasi akhrisaan waxaad garan lahaydeen in shayddaanku uu leeyahay awood iyo weliba mid iska dhiga sida inuu leeyahay awood rabbaani ah wuxuu matalaa waxyaabaha ilaah uu sameeyo yaanes iyo yambarees waxay awood u yeesheen inay wax ku sameeyaan awoodda shayddaanka addoonkii rabbiga ee muuse ahaana wuxuu wax ku samayn jiray awooddii ilaah haddaba yooxanaa oo ahaa rasuulkii ciise masiix ayaa wuxuu masiixiyiinta uga digayaa awoodaha shayddaanka sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka afaraad aayadda koowaad waa baalka afar boqol iyo sagaal iyo toban ee axdiga cusub waxaana qorninka uu leeyahay sida tan gacaliyaalow ha rumaysanina ruux walba laakiin ruuxyada tijaabiya si aad u hubsataan inay kuwa ilaah yihiin waayo nebiyo badan oo been ah ayaa u soo baxay dunida haddaba shayddaanku waa mid isku dayo inuu sameeyo mucjisooyin la mid ah kuwa ilaah laakiin awood uma lahan inuu sameeyo mucjisooyin u dhigma kuwa addoommada rabbigu ay sameeyaan waa rusullada ama ambiyada ah haddaba marka uu leeyahay rasuul bawlos haatan waa niman maankoodu qarribmay oo xagga iimaankana laga nacay ayaa rasuul bawlos uu uga gol leeyahay in ragga iyaga oo kale ah wakhti kasta ee ay nool yihiin ay yihiin rag xagga maanka iyo qalbigaba ka qarriban raggaasu waa niman gurracan oo iyaga oo kalena dunida way ku nool yihiin oo qarnigeennana waxaa ku badan kuwa afka ka sheegta masiixa laakiin aan xagga qalbiga ka qiranin kuwaas oo kalena waa kuwa iimaanka laga nacay weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka saddexaad waxaanan eegaynaa aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan laakiinse hore uma socon doonaan waayo nacasnimadoodu bayaan bay dadka oo dhan u noqon doontaa sidii ay kuwaas toodiiba u noqotay haddaba rasuul bawlos wuxuu ku halqabsanayaa yaanees iyo yambarees oo iyagu ahaa raggii muuse kula loolamay mucjisada ugu dambayntii waa laga adkaaday oo lama tartami karaan kuwa ilaah ka cabsada waxaana la mid ah kuwa ruuxaanta iyo jinniyada la shaqaysta ee nool wakhtigeenna inkastoo ay lahaanayaan awood shayaadiinnimo haddana wax sii socda noqon mayso oo dadkuna way garan doonaan in awooddooda aanay ilaah ka imaanaynin oo wuxuu rasuulku leeyahay waayo nacasnimadoodu bayaan bay dadka oo dhan u noqon doontaa sidii ay kuwaas toodiiba u noqotay waa yaanees iyo yambarees oo ahaa saaxiriintii reer masar ee isku dayey inay mucjiso isku hor taagaan nebi muuse oo ahaa addoonkii rabbiga haddaba maalmaheenna waxaa jira awoodo shayddaanku uu leeyahay oo laga kor muujinayo adeegayaashiisa waxaana loo isticmaalaa awoodihiisa in lagu xoogeeyo ama sare loogu qaado nolosha kuwa u adeega shayddaanka laakiin dhammaadkoodu wuu iska imaanayaa sidii laynoogu soo sheegay qorniinka laakiin dunideenna lacag ujeedka ah waxay makaabsataa saaxiriinta si ay ku gaaraan ujeeddooyinkooda gurracan balse iminka waxaannu eegaynaa maaddada kale ee ah awoodda qorniinka maalmaha ugu dambaysta si markaas aynu arrinka isaga ah ee quseeya sida qorniinka uu noqonayo maalmaha ugu dambaysta ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadda tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan laakiinse adigu waxaad raacday waxbariddayda iyo socodkayga iyo qasdigayga iyo rumaysadkayga iyo dulqaadashadayda iyo jaceylkayga iyo samirkayga timoteos wuxuu aad u garanayay in rasuul bawlos aad u garanayo isaga timoteyos ah noloshii bawlos mid qarsoon ma ahayn dadku way garanayeen inuu lahaa waxyaabahaas uu sheegay oo dhan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad wuxuuse bawlos isdaba dhigayaa meelaha timoteyos uu ka shabaho isaga oo wuxuu leeyahay iyo silicyadayda iyo xanuunsigayga waxyaalihii xumxumaa ee ugu dhacay markaan antiyokh iyo ekoniyon iyo luustara joogay silacyadii badnaa ee aan u adkaystay oo kulligood rabbigaa iga samata bixiyey timoteos aad iyo aad buu u garanayay rasuul bawlos dhibaatooyinkiisa iyo silicii uu kala kulmi jiray safarrada wacdiska injiilka antiyokh iyo bisidiya iyo ikoniyon iyo lustara waxay ka tirsanayeen dhulkii galatiya halkaasoo rasuul bawlos uu maray lugtiisii koowaad tii labaad iyo weliba tii saddexaad ee safarrada wacdiska injiilka markii rasuul bawlos uu joogay lustara waa la dhegxiyey oo waxaa looga tegay meyd ahaan wuxuu u malaynayaa inuuba dhintay oo ilaah dhimashadii ka soo saro kiciyey rasuul bawlos qudhiisa ayaa wuxuu leeyahay oo kulligood rabbigaa iga samata bixiyey waa dhibaatooyinkii hareeyeye timoteyosna wuxuu garanayay waxyaabahaas oo dhan waayo timoteyos iyo qoyskiisuba waxay ka yimaadeen deegaanada galatiya haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu iminka eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan runtii kulli inta doonaysa inay si cibaado leh ciise masiix ugu noolaadaan waa la silcin doonaa waxaan rumaysanahay inaan haatan ku sii soconno wakhti in qofka masiixiga ah uu qarash u hurayo inuu nolol masiixinimo ugu dhex noolaado deegaanadiisa iyo derisyadiisaba way dhib badan tahay in nolol masiixinimo lagu noolaado wakhti ay degganaan la'aan xasiloonni darro siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ay ka jiraan dhulka soomaalida waxaase hubaal ah in nin waliba oo masiixi ah uu qarash u hurayo inuu masiixinimadiisa ku noolaado oo weliba qaarkeen nasadayada ayaannu u huraynaa inaannu dadka ku wacdinno masiixa kuwo badan ayaa neceb inkastoo weliba ayaan waxba ka garanaynin ciisihii reer naasireed ee dunida yimid muddo haatan laga joogo laba kun oo sannadood marka aqoondarradaas ayaa waxay keenaysaa in kuwo badan ay khatar u geliyaan nafsaddaada haddaba waxaannu saaxiibayaal ku jirnaa wakhti masiixiyiinta ay tahay inay qarash u bixiyaan inay rumaysadkooda ku sii socdaan hadday ahaan lahayd inay nafsaddooda u huraan iyo haddii kaleba waxaa la rumaysan yahay inaan la eegin xuquuqda qofka masiixiga ah ee ku nool dal sida soomaaliya oo kale ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiinse dadka sharka leh iyo qaa'innadu aad iyo aad bay u sii xumaan doonaan iyagoo wax qiyaameeya lana qiyaaneeyo haddaba kuwa wax qiyaaneeya ayaa haddana la qiyaaneeyaa iyaga qudhooda ha ahaadeen saaxiriinta kuwa khiyaanada ku macaamilooda ama dhagarqabayaasha haddaba kuwii wax khiyaanayn jiray ayaa la khiyaanaynayaa intaan masiixa hawada lagula kulmin haddaba maxaa qofka ilaah ka cabsada uu samayn karaa wakhtigan oo kale intaanan ka jawaabin su'aasha ayaannu marka hore eegaynaa maaddada inoogu xigta oo ah dawada bidcinnimada ama kaafirnimada haddaan su'aashii hore ku noqonno ayaa waxaa laisweydiinayaa muxuu samaynayaa kan ilaah ka cabsada wakhtiga dhammaadkiisa haddaan taasi kaga jawaabo waxyaalaha qorninka inoogu qoran ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qorninka quduuskiihi uu leeyahay sida tan laakiinse adigu ku sii soco waxyaalihii aad baratay oo aad hubsatay adigoo garanaya kuwii aad ka baratay tan iyo yaraantaadii waxaad garanaysay qorninka quduuska ah oo badbaadada kugu gaarsiin kara rumaysadka ciise masiix lagu rumaysto haddaba dawada loo qaadanayo bidcinnimada iyo kaafirnimada ayaa waxay tahay hadalladii ilaah ee qoran in la akhristo waxaa markaasi qofka ilaah ka cabsada hagi kara oo dariiqa ku hagi kara hadalladii ilaah oo keliya laakiin ma aha wax kaleeto bawlos wuxuu ku leeyahay timoteyos waa inaad sii waddo wixii aad horay u baratay wuxuu horay u soo bartay qorninka quduuska ah ee ilaah waayo ayeeyadiis iyo hooyadiisba waxay ahaayeen yuhuud oo iyaga ayaa ku soo anqariyey hadalladii ilaah waa hadallada badbaadada ku gaarsiin kara rumaysadka ciise masiix la rumaysto haddaba qorniinku wuxuu ina horkeenayaa ama inoo muujinayaa in badbaadadu ku timaado masiixa haddaba badbaadadu saddex siyaabood bay ku timaadaa waxaana weeye wax tegay wax jooga iyo wax imaan doona waxaa laynaga soo badbaadiyey dembi oo waxaa iminka laynaga badbaadinayaa dembi oo waxaa laynaga badbaadin doonaa dembi waxaa qorninka uu leeyahay sida ku qoran kitaabka rooma cutubka siddeedaad aayadda koowaad sida tan sidaas daraaddeed kuwa ciise masiix ku dhex jira haatan xukun ma laha waayo waxay ku jiraan badbaadada masiixa yooxanaa ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda labaad oo leh sida tan waayo haatan lama muujin waxa aynu noqonayno laakiin markii la muujiyo waxaynu noqonaynaa sidiisa oo kale rasuul bawlos wuxuu leeyahay qorninku ma ahan oo keliya inuu ina siinayo hannaan aynu ku badbaadno laakiin weliba wuxuu ina siiyaa garasho sare oo aynu dembiyada uga dhoorsanno wuxuuna qorninku awood u leeyahay inuu badbaadada kugu garansiiyo rumaysadka ciise masiix lagu rumaysto weliba wuxuu qorninka inagu caawiyaa sida aynu xigmad ahaan ugu noolaan lahayn dunidan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan soo socota qornin kastaa wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada haddaba marka rasuul bawlos uu leeyahay qorninka oo dhan ayuu ula jeedaa ka bilaabata bilowgii ilaa iyo kitaabka muujinta marka uu leeyahay rasuul bawlos qornin kastaa wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah ayaa taasu ay ka dhigan tahay in qorninku uu yahay wax ilaah xaggii ka yimid ama hadallada ilaah ma ahan wax qalin lagu qoray laakiin waxaa lagu qoray hoggaaminta ruuxa quduuska ah iyadoo la soo marinayo adeegayaashii ilaah waxaa isagoo hadalkiisii sii wada uu leeyahay oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo hagaajinta waa wax qof waliba uu tijaabin karo oo uu isagoo qudhiisu ka noqon karo markhaati la hubo waxaad akhrisataa kitaabka quduuska ah waxaanad raacdaa farriimaha ku qoran jawaabna adiga ayaa lagaa sugayaa waxaa ku qoran talooyin iyo waxbarid bal aan idiin sheego waxbarid waxa loola jeedo marka kitaabka uu leeyahay sida aabbe ugu naxo carruurtiisa ayaa rabbigu ugu naxaa kuwa isaga ka cabsada ayaa warbixintaasu noqonaysa waxbarid oo qorninka ayaa inoo sheegaya inuu ilaah ina jecel yahay kuweenna isaga ka fakara weliba ilaah wuxuu jecel yahay kuwa isaga aan garanaynin oo yooxanaaba wuxuu leeyahay ilaah intuu dunida jeceyl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya in mid kastoo isaga rumaysta uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah taas qudheedu waa waxbarid oo waxaa laynoo sheegayaa in ilaah midkeeye waliba jecel yahay iyo inaan rumaysadka ku helayno masiixa oo keliya kuweenna masiixa rumaysan rajo lagama qabo inaynu ambanno waayo ilaah baa inagu baraya ruuxiisa quduuska ah in kuweenna rumaysan masiixa ayan lumaynin haddaba maxaa loola jeedaa marka la leeyahay camalfalid ama ku dhaqan ama ablication haddaan ingiriisi ka dhigo waxaa loola jeedaa inaynu ku camalfalno oon ficil ka dhigno waxyaalaha laynagu barayo kitaabka ee ah inaynu masiixa rumaysanno waxaannu raacaynaa waxbariddii kitaabka markii aynu nolosheenna ka muujinno waxyaabaha kitaabka uu ina barayo haddaba qorniin kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada adiga qudhaada waxaa lagaa doonayaa inaad tijaabiso saaxib oo aad inoo soo sheegto haddii ayaan sidaasi ahayn qorniin waliba wuu ku wanaagsan yahay waxbaridda canaanashada hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada waa wax kasta ee nebiyadu ay qoreen ilaa laga soo gaaro wakhtiga nimcada markii injiilka ciise masiix la muujiyey ilaa iyo rasuullada oo ahaa kuwii dhisay kiniisadda ciise masiix waxaad mooddaa inaan sharaxaadda ku dheeraaday haatanse aynu horay idinku sii wadno warqaddii labaad ee timoteyos cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad waa baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan ninkii ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan waxyaalahaasi oo dhan ee ah canaanashada hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada waxaa loo isticmaalayaa si ay baahidaada u haqabtiraan haddaba maadaama aynu soo gaarnay dhammaadka cutubka saddexaad ayaannu idin xusuusinaynaa dhegaystayaal in rasuul bawlos si shakhsi ahaaneed uu ula hadlayey wacdiyahan dhallinyarada ah ee timoteyos timoteyos wuxuu aqoon weyn u lahaa qorniinka haatanna waxaa laga doonayaa inuu baafiyo hadalladii ilaah rasuul bawlos wuxuu adkaynayaa wakhtiga bidcinnimadu ay badato in qalabka aynu haysannaa uu yahay qorniinka oo weliba qorniinku wuxuu kaafinayaa baahideenna wakhtigaas haddaba malaayiin qof oo dunida ku nool oo masiixiyiin ah ayaa hubsatay waxtarka qorniinka waxaanay ka soo jawaabeen sida kitaabka quduuska ahi uu u beddelayo noloshooda oo waxay waxtar u yeesheen qoysaskooda iyo ehelladooda waayo iminka kuma socdaan noloshii hore ee dembiga lahayd waxaase ay ku socdaan cusboonaanta ruuxa oo ay ka heleen sayid ciise masiix kadib markii ay qorniinka kaga garteen badbaadada rumaysadka masiixa lagu rumaysto kuwo badan oo masiixiyiin ah ayaa lagu barakadeeyaa hadalladii ilaah maalin ka maalin waxaanay noqdaan xubin muhiim ah oo waxtar u leh hadalladii ilaah iyo fiditaankooda qaar waxay gacan ka geysteen sidii ay hadalkii ilaah ula wadaagi lahaayeen derisyadooda iyagoo mararka qaarkood ilaah ugu markhaati furaya sida ay u nool yihiin waxay jacaylka ciise masiix ay ka heleen la wadaagayaan kuwa u baahan waxaana loogu yeedrayaa samawadayaal meel waliba oo ay joogaanba haddii ay dhakhaatiir yihiin waxay isku taxallujinayaan inay dhimmaan xanuunka haya masaakiinta aan awoodda u lahayn inay qarashka dhakhtarka adag ee isbitaallada iska bixiyaan dad badan oo soomaali ahina markhaati bay ka yihiin sida masiixa aawadii loogu muujiyey raxmad waxyaabahaasi oo dhan waxaa samayn kara mid rajo ku qaba masiixii sare kacay waayo wuxuu garanayaa in wax waliba ee uu sameeyo ayaan khasaare ahayn wuxuuna wax waliba ku arkay ama indhaha ku furay qorniinka quduuska ah kaasoo rasuul bawlos uu ku adkaynayo iminka wacdiyahan dhallinyarada ah ee timoteyos wuxuu leeyahay rasuul bawlos haddii aan idinku celiyo labadii aayadood ee u dembeeyey cutubka saddexaad ee warqaddan labaad ee timoteyos sida tan soo socota qorniin kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada in ninka ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan haddaba ilaah wuxuu inagu leeyahay hadalladiisu waxtar bay u leeyihiin kuwa akhrista oo waxaa lagu midho dhaliyaa markii ficil laga dhigo wixii laynoo sheegay oo markii hadalladu noloshaada ay galaan oo aad ku camalfashid waxtarku bannaanka ayuu u soo baxayaa oo cid waliba ayaa arkaysa waayo qorniinku waa hadallada
ilaah sheegay ka baqan maayo boqol sano haddaan ban joogo beer iyo xool iyo filcana waayana beenbeeni maayo badbaadshahayga daqiiga eebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo haddii lay bireeyo bad laygu tuuro burlay la dhacana beenbeeni maayo badbaadshahayga daqiiga eebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo haddii aan baado beesoo aan waayana beenbeeni maayo badbaadshahayga baqiga eebow dunida beeray ballanku sheegay ka baqan maayo bugta i haysay beerkay xanuunjin isagaa ibaanto iga bogsiya beenbeeni maayo badbaadshahayga
yo masiixow sama wadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin